bismillaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan qodobada wararka ugu doorka roon ee radio muqdisho saakaidiin hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiiyey geeridii ku timid allah u naxariistay marxuum doctor xuseen maxamed aadan xuseen tanzaniya oo uu ku geeriyooday waddanka maraykanka hal askari ayaa ku dhintay mid kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray kadib markii ciidanka hay-adda nisa ay xalay gacanta ku dhigeen warshad lagu farsameeyo lacagta dollarka faalsada ah iyo kooxdii ka shaqaynaysay kuwa uu isku dayay inay goobta ka baxsadaan madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa ugu baaqay bulshada caalamka inay gurmud deg dega la gaaraan dadka ay abaarta iyo colaada saameysay ee ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa goobjoog ka ahaa wareejinta gaadiid loogu talagalay maxkamadaha xarfo iyo dangaroyo oo ka kala tirsan gobolada nugaal iyo mudug si loo adeego xarumaha maxkamadahaasi jaaliyadda xamar iyo xamardey ee waddanka sweden ayaa shaaca ka qaaday in xarun waxbarasho oo ilmaha agoonta wax lagu baro ay ka hirgeliyeen muqdisho iminkan ay wadaan ceelal hor leh oo laga hirgelinayo gobolada baa iyo shabeellaha dhexe guddiga abaaraha gobolka bakool ayaa faahfaahin ka bixiyay saameynta ay abaaraha ka jira deegaanadaasi ku yeesheen bulshada halkaasi ku dhaqan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah ciidamada waddanka turkiga ayaa gacanta ku dhigay nin looga shakiiyey in uu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday goob lagu qaxweeyey oo ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga halkaa oo ay ku dhinteen soddon iyo sagaal qof habeenkii sanadka cusub ay soo gelaysay kuwa uu ku jiray u dawaaldegidda sanadka cusub
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subax talaata taariikhdana ku beegan tahay toddobiyo tobanka januari sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka dhegeystayaal intaasi waxaa ahayn qodobadii warkeena kuwooda ugu doorka roon haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid allah u naxariistee marxuum doctor xuseen maxamed aadan xuseen tanzaniya oo ku geeriyooday waddanka maraykanka madaxweynaha ayaa tacsi u diray qoyskii ehelada iyo shacabka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday allah u naxariistee marxuum doctor xuseen maxamed aadan madaxweynaha ayaa yidhi inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun ilaah jannadii fardowsah ka waraabiyo marxuum doctor xuseen maxamed aadan wuxuu ahaa shaqsi karti dheeraad leh oo hormuud u ahaa cilmi baare daraasad badan ka sameeyey soomaaliya iyo qaaradda afrika wuxuuna qayb ka ahaa shakhsiyaadkii badbaadiyey inaysan lumin taariikhda soo jireenka ah ee soomaalida hal askari ayaa ku dhintay mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii ciidanka hay-adda nisa ay xalay gacanta ku dhigeen warshad lagu sameeyo lacagta dollarka faalsada ah ciidanka hay-adda nisa ayaa xalay magaalada muqdisho waxaay ka fuliyeen howlgal waxaana kusoo qabteen warshad lagu farsameeyo lacagta doolarka faalsada iyo kooxdii ka shaqaynaysay howlgalka ay xalay sameeyeen hay-adda ciidanka hay-adda nabadsugadda ee sirdoonka qaranka ayaa waxaay ka sameeyeen degmada waaberi ee gobolkani banaadir waxaanay kusoo qabteen koox burcada oo guri ku yaala degmadaasi ku shaqaynaya ama ku dhaqay lacag doolar been abuura hay-adda nisa ayaa sheegtay inay la wareegtay warshaddii iyo qalabkii lagu dhaqayay lacagtaasi been abuurka ah iyadoo xabsiga loo taxaabay ilaa iyo lix ruux oo ku eedeysan faldimiyeedkaasi taliska niso waxa uu caddeeyey in howlgalka ay ciidamada fuliyeen uu ku dhintay hal askari mid kalena uu dhaawac soo gaaray kadib markii kooxda burcadda ay isku dayeen inay iska caabiyaan ciidamada howlgalka fulinayay madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa ugu baaqay bulshada caalamka inay gurmud deg deg ah la soo gaaraan dadka ay abaartu saameysay isagoo ummadda dhexdoodana ah ka codsaday inay dhexdooda wax isu qabtaan mudane shariif xasan sheekh aadan oo kormeer ku tagay kaam ama xero ay ku jiraan qoysas ka soo barakacay deegaanada ay abaartu ku dhufatay ayaa ka codsaday bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inay ka qayb qaataan gurmudufidinta dadka ay abaarta iyo colaada saameysay
waa u jeednaa dhibaatada maanta meeshaan ka taagan ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummaddan ilaahay uu u gargaaro ilaahay gargaarka leh ilaahayna u gargaaro ilaahay uu dhibaatadan ka bixiyo ilaahay uu roob noo keeno ilaahay inuu ka bixiyo dhibaatadan colaadan iyo colkan iyo rafaadkan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummaddan hadda aan la joogno oo beerahoodii wax ku bixin oo soo qaxay oo gurigooda nabad la'aan iyo dhibaato iyo abaar uga soo qaxay ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu ilaahay roobna siiyo caafimaadna siiyo caalamka waxaan ka codsanaynaa ummaddan in wax loo soo qabto oo waxaan ugu baaqaynaa si degdega in kaalmo bani aadannimo oo raashin leh daawo leh waxqabad leh guryo leh in dadkan lala soo gaaro ummaddan soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa dhammaantood inay u naxariistaan walaalahooda kuwa dalka joogay kuwa dibadda joogaba in ummaddan lasoo kaalmeeyo ummaddan sida ay dhibaatadan uga bixi lahayd de runtii maanta ninkii ummaddan arko oo bani aadannimo jidhkiisa ku jirto kolley dareen weynaa gelayo marka runtii dareenkaas aan waxaan leenahay caalamka o dhan inay nala qaybsadaan ummadda soomaaliyeedna iyo meel kastoo ay joogaan nala qaybsadaan gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa dadkan biyila'aanta iyo colaadda iyo abaarta iyo colka rafaadsaday oo kuwa dowladiidkana ay jidadka ka xireen oo meel ay mari karaan aan la arkaynin waxaan ka codsanaynaa caalamka in nabadoodana la sugo jidadka loo furo si ay isugu socdaan ay u shaqaystaan oo meel kasta ay u gaaraan oo xabsigan kor ka furan laga laga bixiyo oo jidadka loo furo waan ka codsanaynaa gaar ahaan jidkan baydhabaya muqadisho isku xiro in la furo marka hay-adaha international communitida iyo hay-adaha caalamka o dhan waxaan ka codsanaynaa inay dadkan wax la qabtaan sidii dhibaatadan uga bixi lahayd ee kaalmo bani aadan oo degdega loo soo gaaro iyo daawoba lala soo gaaro waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay roob iyo nabad iyo caafimaad uu siiyo marka waana mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa goobjoog ka ahaa wareejinta gaadiid loogu talagalay maxkamadaha magaalooyinka xarfo iyo dangaroy oo ka kala tirsan gobolada nugaal iyo mudug si loogu adeego xarumaha maxkamadahaasi yuusuf maxamed maxamuud ayaa warkan garowey noogu soo diray
madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey iyo xubno ka tirsan golaha wakiilada puntland ayaa goobjoog ka ahaa wareejinta gaadiidkan loogu talagalay maxkamadaha xarfo iyo dangaroy oo ka kala tirsan gobolada nugaal iyo mudug halka gaariga saddexaadna lagu wareejiyey wasaaradda amniga puntland maxamed jaamac oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda d d g oo iyadu gaadiidkan ku wareejisay markii horeba maamulka ayaa si kooban uga warbixiyey ujeeddada ay ugu talagaleen gawaaridani marka dadaalkii bulshada ay la timi daqligii iyay iska ururiyeen guryihii ay dhisteen in yani mataqana hay-addii ay gawaaridii iyana mn mataqaana gaadiid ahaan ugu deeqdo gaariga saddexaad wasaaradda amniga oo aanu xiriir shaqo wada leenahay oo ka dowlad ahaan noo ah meesha xudunta ah ee na xiriirisa baanu iyadana ku wareejinayna haddii aan la idmo gawaaridaani marka waa gawaari difid bixisay oo laga iibiyey gawaari mashruucooda d d g-na ay ku shaqaynaysay haddii mashruucii dhimaadana bulshada iyo dowladda lagu shaqeey agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan celinta puntland maxamed cali faarax ayaa xusay inay xaadir yihiin wakiilo ka socda degmooyinka lagu wareejinayo gaadiidkan iyo wasaaradda amniguba mudane madaxweyne waxaan kaloo kugu darayaa gawaaridaas sida aad ayaanta hore ballan qaaday ee aad u tiri wasaaradda cadaaladda hala geeyo inta waktigooda la gaarayo mudane waxaanu haynay gawaaridaas muddo saddex bilood iyo bar ah waxaanu u dhisnay hooso wasaaraddu ay leedahay ayaan u dhisnay waxaanu dayactiraynu hagaajinaynay inaysan maaragtay boroobin oo dhibaata kudhicin qorax ku dhicin inta waktigeeda aan la wareeg lala wareegayo maantana gawaaridii waa naga diyaar maxkamadihii iyo wasaaraddii amniga marka hore loo qoondeeyay in lagu wareejiyo in lagu wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey ayaa bogaadiyey hay-adda gaadiidkan ku deeqday iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diintaba dardaaranana u jeediyey maamulada lagu wareejinayo gaadiidkaani waxaan degmooyinka maanta nasiibka u helay ku bogaadinayaa kulana talinayaa in ay dayactirka gaadiidka waxaan tegey ka raaxaan u malaynaya inaan tegey gawaari gaari waxaa yaalay ambulance ah oo ay isticmaalaysay degmadaasi markii aan arkay dhowr iyo toban sanadood buu shaqaynayay welina waxaad moodaysay gaari runtii cusub waan jeclaa runtii in ninka gacanta ku hayay lagu abaalmariyo sida uu wanaagsan ee uu u daryeelay ama u xafiday ama u ilaaliyey ee gaariga dadka badidiisu gaari dowladeed weeyaanu waxaad moodaa yani inaan si aada looga nexin laakiin waxaan idinka idiin sheegayaa qolooyinkiinan gaarigu ha ahaada gaari lasoo isticmaalay hay-adun bay isticmaalaysay meel fogna ma aadayn weliba gawaari cusub oo la isticmaali karayo oo wanaagsan weeyaan aada u wanaagsan sidaad u ilaashataan bay ku xidhanta
gaadiidkan ayaa lagu wadaa inay si gaar ah ugu adeegaan kiisaska maxkamadeed ee deegaanada reer guuraaga ah ee ku xeeran degmooyinkani gaadiidka la siiyey yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
jaaliyadda xamar iyo xamarday ee waddanka sweden ayaa shaaca ka qaaday inay xarun waxbarasho oo ilmaha agoonta wax lagu baro ay ka hirgeliyeen magaalada muqdisho imankana ay wadaan qodista ceel hor leh oo laga hirgelinayo gobolada baa iyo shabeellaha dhexe gudoomiyaha jaaliyadda xamar iyo xamarday ee waddanka sweden nasre xasan cali oo la hadashay radio muqdisho ayaa sheegtay inay wax u qabtaan bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin ismarkaana muqdisho ay ka hirgeliyeen xarun wax lagu baro carruurta agoonta nasro ayaa sheegtay in waxyaabaha ay qabteen ay ka mid tahay ka qayb qaadashada dhismaha xarumaha cibaadada iyo ugurmashada dadka dhibaataysan iyadoo xustay inay jiraan ceelal iyo xarumo kale oo ay goordhow ka hirgelin doonaan meelo ka baxsan gobolka banaadir
xamar iyo xamardiye jaalidii sweden waxaa la aasaasay labada kun iyo waxaa la aasaasay afartii ma fahamta walaa waxaan sameynaha ilmaha masaakiinta ahaa agoonkiisa soomaaliya meelkasta ola joogan kuwaas aan caawinaa aan u joognaa waxa kaloo aan caawinaa in sheeg muxuu ahaa ismeeshii adiga dhibaato kale ka jirto amba ceel hadduu yahay sida hadda abaarahan oo kaleeta xataa wax baan ku darnay hadda waxaa hadda iskuula waxaan ka furnay xamad ka furnay oo ilmo agoomana oo waxbana haysanin oo looga furo si ay muxuu ahay wax u bartaan ilmahaas ay dadka wax baranaya amba dadka wax haysta siday uga mid noqon lahaayeen kuwaasa hadda kor aan u haynaa aan kor usoo qadina wallahi way badan yihiin waxyaabo badanaan qabanay muxuu ahay waxaan kaloo qabanay muxuu ahay meelal hadda ceelo lagu qodahaa jiro oo weli aan soo wada bixin laakiin insha allahu maalmahan lagu soo socdo soo bixi doonaan iyo iskuulaad kaloo iyadana la furi doono meel kastoo iskuul loogu baahan yahay sida adiga waxbarashadii
gudoomiyaha jaaliyadda xamar iyo xamarda ee waddanka sweden nasre xasan cali waxay hoosta ka xariiqday in carruurta soo galootiga ee ku nool waddanka sweden ay ka caawiyaan gaar ahaan kuwa qaxootiga baridda luuqadda iyo weliba ufudeynta waxyaabaha laga maarmaanku ah noloshooda ay u baahan yihiin walaahi alxamdulillah shukr rabbilcaalamiin kulley nin walba dadkiisa u jooga hadduu waddanka jooga iyo hadduu halkan joogo qofta wax oo wax garato dadkeeda kulley umeesha una taagan tahay aniga hadda masraan ahaan waxaan u taaganahay u shaqeeyaa shaashaakaan u shaqeeyaa ilmaha soo geliitiga afka oqoonin hooyaiyo aaba la soconin kuwaasaa muxuu ahay aan la shaqeeyaa nasre xasan cali ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay hiigsanayaan hadaf weyn oo ah in bulshada soomaaliyeed ee dhibaataysan meel kastoo ay joogaan ay wax u qabtaan ayna qorsheynayaan in xarumo hor leh oo lagu adeegayo bulshada ay ka hirgeliyaan dalka ceelasha sadda waxaa soo socda laba ceelaa soo socoto oo kulley tuulo noogala soo sheegay biilaa laga soo sheegay oo baydhabo ku dhow hadda ma sheegi karo magaceeda laakiin insha allahu waan waan affiiri doonaa iyo muxuu ahaa masaajida laga dhisaayo afiid meel la dhaho el afiid duleedka muqdisho duleedka muqdisho yes qorshaha aan hiigsanayna waxaa sida dadkayna iyo dalkayna anaka wax ugu qabanayna maadaama aanan ujeedin dhibaatada meesha ka jirto aysan noo muuqanin laakiin wax kastaba kama dhagi xirnin wax dhibaatada halkaas ka taaga markasta waa maqnaa sida muxuu ahay ilmaha masaakiiminka waxbay haysan oo kale aan gacan faqlayna meeshii ceel la-aan ka jirta si aan wax ugu samalaynay masaajidadoo kalintooya waxyaabo badan aan kulley hiigsan doonaa insha allah waxqabadkeenana mar dhow soo bixi doonaa si aan anakana nimadna laga yaaba xataa soomaaliya
guddiga abaaraha gobolka bakool ayaa faahfaahin ka bixiyey saameynta abaaraha ka jira deegaano ka tirsan gobolkaasi iyo dadaalada lagu gurmanayo dadka iyo duunyada ee abaarta ku dhifatay deegaanada gobolka bakool gudoomiyaha guddiga abaaraha gobolka bakool oo la hadlay radio muqdisho ayaa sharxay meelaha ugu daran ee abaartu ka jirto
dalkan wayba ku jirte una soomaaliyeed nin wayba kadocaysaan oo i abaar ilaahayna korya ka dawaysaana wayba lamadaasa ku jirta dalka oo iyo abaara ku jira ciid baasna ku jirta saaxib runtii saameyn weyna ka wada dhagtii abaaraha ku jira gobolka boqol guud ahaan gobolka boqol shanti shanti degmo oo gobolka boqol ee abaarta iskuhalan saamay jirta meelgeeka shalroono inta ronleero madle runtii dhibaatadaas ilaahay inuu bii koro umatuku bii koro dhibaato rabbaani ow marka runtii hoola iyo dadkaba waay hoola iyo dadkaba abaartasa in macnaha farakulan qaayata hoolay dhimasho bilaawan hatukordado baan dhamadi maran laakiin yoona ay dhir ka saaran yihin marka dhibaatadaasa ku jirta gobolka bokool meelaha ugu daran oo abaartu ay ka jirto wahalke
saaib waa iskol gobolka bokool hashantiya degmo iskol waaya meel oo roono geeg inta roon leeroomadle magaalmada gobolka bokool aan hata ka sugana iyo sanadkan walyar roobab oo lama isida male zoonkaas zoonaysiya iyo kadeeng marka umati oo dhan way baana shaqooytay xaruntii gobolka bokool agagaare baana shaqooyen biimadle ilaa sagaashan kilomitr laa ku roore maanaha eelkan xudur oo masaafadan dhahoyte for example haddii aan ugaada eelberdi xudur xudur to eelberdi leeya biomeel kusoka itamile sagaashan kilomitr waaye marka runtii dhibaato badan oo ku jirta meeliye baadla-aan yonito biidlaanaadka darseen hoola runtii meelate inta roona degniyabaga roon mase inta roon dheero male iskol waaye abaarta iskola saamayd marka dadka meelahaasi ku noolaa waa sidee xaalkoodu ayaka xud ceelberde iyo qurac jam iyo waa sidee noloshooda hadda saay barantaas wallahi walatigeeka ee macnaha dalka soomaaliya ilaahay abaarta ku bii waadigeeka sidee u dheerama wayba dadki hoola mayba gobolka bokool aankaya hoola iyonto beer iyo lakakanuuli sideedaba haddi beerogina lamasana sidsan wadankabana hoolagina dhamaadeen marka dadka mayno may may may sanado dhataaween hoolihii yokanodhan dhamaadeen beerogin walmakabana marka dadkina dhamaadeen haqiigo waaye waa ilaahay gargaarki hadii aan mayna dhamaadeen haqiigo waaye runtii dad barakayaal oo ciidan fara badan oon tiro badan yaa ka sugan magaalmada gobolka bokool ma diiwaan geliseen oo tiradooda ma haysaan dadka soo barakacay ee magaalada ama abaarta kasoo barakacay ama colaada al-shabaab kasoo barakacay maalin kasta hore ku kuwaan maalin kasta hore kuwaan jiilaalkii badhikood hatu waaye saddex bilood waaye maalin kasta dhibaatada horaan zaa'id waaye hore ku kuwaan tirakoobsha rasmee hata maralo ilaan geeka hadii telecompta bariya kooyaan bari demba hadii telecompta maalintaasa kooyaan telecompta rasmiya malahay laakin dad oo runtii ciidan badan telecompta timil dheera maraay qiyaasta intee la egyihiin dadkaas barakayaasha mase xudurka nool zoonsha iyo agaarkanka nool ilaa toman ilaa makuntum iyo sadi kun waayo horta xaafiir hata walyar hataa mahana deerina wal gurmida hana deerimale dawlad koonfur galbeed walaa dawlada dhaha walaa hay-adaha gurmada hana deerimale waysoo binay guddi abaaraha iyo haka suubini ayladhaan hataka jarna insha allah waybaan rajeynaya inuna caalamkan aan sheegna dawladaha aan sheegna mas-uuliyiinta maamulka degmada maxadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku baaqay in gurmud dhan weliba lala gaaro bulshada ku nool tuulooyinka hoostaga degmada mahadaay halkaa oo ay ka jiraan abaaro iyo cuduro isbiirsaday abuukar maxamed bacadle ayaa warkan jowhar inoogu soo diray mas-uuliyiinta degmada mahadaay ayaa jeediye baaq sheegaya degmada mahadaay iyo deegaano hoos yimaada in ay ka jiraan cudurro iyo abaaro baxsan oo saamayn aad u xun ku yeeshay dadka iyo dunyada halkaasi ku nool baaqaanihi ayaa yimid mas-uuliyiinta degmada mahadaay kadib markay booqdeen dhowr tuulo hoos yimaada degmada mahadaay waxayna baaq u jeediyeen dowladda federaalka soomaaliya maamulka hirshabeelle iyo hay-adaha deeqda bixiya iyo jaaliyada ka soo jeeda gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada mahadaay mas-uuliyiintan degmada mahadaay ayaa tuulooyinka ee booqdeen waxaa kaga warbixinayay waxgaradka ku nool tuulooyinkaasi tuulada xudur ciise iyo buurfuule ayaa waxaa halkaasi kaga warbixiyay mas-uuliyiinta waxgaradka halkaasi ku sugan iyagoo ka hadlay baayaha kala duwan ee ay qabaan
inana hayso biila-aan inana hayso abaaro aad u baahan mideeda kaleento meesha biyaha gudoonayn hooyadan biyaha ugu sarsaday hilibeenka canalada dabayshay waana jiraa weli kama dhammaan mahadaayo tirada hadda isbitaalka jirta todoba qof ayaa jiifto maalin walbana waa laxaa bixinaa afan waa soo galaan alxamdulilah magacaaba kutubey maxamed geesey waxaan leenahay kutubey iyo dadka walaalaha oo barnaamijkan soo taageerayba aaday u mahadsan yihiin sidoo kale waxaan u mahad celihaynaa dadkii horay noo tada mahadaay inaan baaq u dirno dadka walaalo gebiye gudoomiyaha degmada mahaday axmed xuseen afrax wuxuuna sheegay in degmada mahaday ay ka jiraan abaaro iyo cudurka shuban biyoodka wuxuuna baaq u diray cid kasta oo wax ka qaban karta
waxaa timiday cuno la-aan biyo la-aanaa timid caafimaad daraa timid wax haray male marka meeshaas waxay u baahan tahay in musiibo qaran loo aqoonsado lana cilaamiyo arrintaas madaxda hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe inay arrintaas xoogga saaraan iyo dawladda dhexe federaalka arrintaas guddiga guddiga abaaraha qaranka abubakar maxamed bacadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe degmada mahadaay
halka warkaasi oo idinkaga imaanaya dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya booliiska waddanka turkiga ayaa gacanta ku dhigay nin looga shakeeyey inuu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga halkaa oo ay ku dhinteen soddon iyo sagaal qof habeenkii sanadka cusub ay soo geleysay kuwa oo ku guda jiray dabaaldegyada sanadka cusub cabdulqaadir marish marish bof oo ayaa ah ninka la rumaysan yahay inuu ka dambeeyey weerarka ka dhacay hotel reyna kaasi oo dhalash ahaan kasoo jeeda waddanka usbekistan waxaana laga soo qabtay degmada esenyurt ee magaalada istanbul ku taala ninka lasoo qabtay ayaa habeenkii axadda soo gelaysay waxa uu ku yimid goobta uu falka ka geystay gaari taksi ah waxaana markii ay saacaddu soo dul istaagtay labiiyo tobankii saq dhexe uu rasaas ku furay dad ku damaashaadayey kalaabka lagu caweynayay isagoo ka baxsaday goobta uu falkaasi ka geystay kooxda isis ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday goobta ay dadka ku caweynayeen kuwaasi oo sheegay inay uga argudayaan howlgallada militariga ah ee ay qaybta ka yihiin ciidamada turkiga ee ka socda waddanka siiriya muwaadiniinta weerarkaasi wax ku noqday ayaa u kala leshay israa'iil faransiiska tanzania waa tunisiya lebnon indiya belgium jordan iyo boqortooyada sacuudi carabiya iyadoo tobaneeyo kalena ay weerarkaasi ku dhaawacmeen kuwaasi oo lagu dabiibayo xarumaha caafimaadka ee waddanka turkiga warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal waaniga intaa ciddii uu sheegayna warkeena waxay dib ugu heli karaan isagoo maqal iyo qoraal intaba leh bogga aan internetka ku leenahay ee radio muqdisho dot net